dowladda xabashida itoobiya tan iyo markii ay soomaaliya kusoo duushay gobollo badan oo ku yaala waxa ay ka geysteen xasuuq kala duwan oo aan wax loo barbardhiga lahayn gobolka baay wuxuu ka mid yahay gobolada ay itoobiyaanka sida ba-an ugu gumaadeen shacabkeena soomaaliyeed waxaad inala dhegaysataan falanqeyn uu wariyaheena cabdulaahi yaasiin jaamac daadihinaya oo ku saabsan dhibaatooyinkii itoobiya ay ka geysteen gobolka baay magaalooyinka waaweyn ee gobolka baay waxaa haysta muddo toban sano ka badan ciidamada etoobiya waxay waaye aragaani xog badan ka hayaan wixii etoobiyaanku ay geysteen muddadii halka ay joogeen xilli etoobiya sida muuqata aanay dooneynin inay dalka soomaaliya ka baxdo oo iyadoo berrigii joogta iminka ay baddi qayb ka midaba ku darsatay oo maamulka somalilan madaxweynihiisa muuse biixi uu u saxeixay qeyb ka mid ah badda soomaaliya indhargaradka barnaamijka nagala qeybgalaya waxaa ka mid a suldaan cabdulqaadir cabdicasiis daadey suldaan cabdirasaaq macalin xasan waxaa sidoo kale ka mid ah sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam oo ah guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga iyo sidoo kale suldaan cabdiwaaxid macalin xasan kusoo dhawaada marka hore idaacadda islaamiga alfurqaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
suldaan cabdulqaadir daadey ayaan ku bilaabayaa suldaan kusoo dhowow marka hore idaacadda islaamiga alfurqaan jasaaka allahu khayran waa dhowahay aada iyo aada boqolkiiba boqol intaas ka hor waxaan leeyahay idaacadda alfurqaan waa idaacad islaami ah aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waayahay waad mahadsan tahay inaguna waa dhownahay gobolkan baay ciidanka etoobiya ayaa meelo kamid a ku sugan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn si guud haddaad noo soo koobto maxaa ka mid ah dhibaatooyinka laga dhaxlay joogitaanka etoobiya ee magaalooyinka
jasaaka allahu khayran etoobiya alla horta wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum ghidah waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin marka ugu horeyso etoobiya soomaalidu aad bay u yaqaanaan wax badan ayaan ka ogaanay haddii ay tahay gumaysiga haddii ay tahay dhammaan la dagaalanka soomaaliyeed weliba waxyaabaha anaga aan ku ogaanay etoobiya amaba aan ka baranay dhowr qeybood ayaan ka sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo horta guud ahaan waxaad ogaanaysaa soomaalidu waxay tiraahdaa etoobiya waa cadow soo jireen soo jireenkaas intuu kusoo bilaabmay etoobiya cadowtinimadeeda oo waagii hijirada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam tirada markiis lasoo xisaabinayo ilaa yowmina haada dhib oo dhib kasta oo ugu sii daran waan ka aragnaa gumaysigeeda waan aragnaa lugooyadeeda waan aragnaa jidgooyadeedaan aragnaa haddaad tihin reer baay maxaad ku sifey kartaan maxaad aragtay waxaan aragnay horta guud ahaan ixtilaal ma ficno gurgaada adigoo ku jiro haddii lagugu soo galo oo haddana la yidhaahdo waan ku maamulayaa dhibkeeday leedahay etoobiya marka koowaad horta haddii aan baay aan usoo degdegin marka hore etoobiya muqdisho magacii u taqaanaa gooni ah anaga xamaraan nidhahnaa muqdisho waan nidhahnaa balcad magacii u taqaanaa jawhar magacii u taqaanaa hiiraan magacii u taqaanaa beled weynaan ka wadaa caabud waaqe magacii u taqaanaa macnaha magacii etoobiyaanay ula baxeen ula baxeen haa markii dambe waxaa la helay laakiin dad oo gumaysadiid ah oo culimo ah oo mujaahidiin ah sida sayidka oo kale axmed gurey oo kale rag baa la helay magacooda wuxuu noqday markii dambe waa faalsi balcad oo kale taytila u yaqaanaan taytila aduu ma garanaysaa ma ahan wax oo soomaalida ay u yaqaanaan ama ay ku ogaayeen ma ahan marka aan soo daadego haddii la yidhahdo marka walaayada hadda aan joogno baay oo kale lix goobood ay ku jiraan sida buur hakabe oo kale baydhabo sidaas oo kale awdinle sidaas oo kale birdaale sidaas oo kale gansax dheere sidaas oo kale diinsoor intaas horta ay ka joogaan walaayada maadaama intaas ay ka joogaan waxaa jirto dadka etoobiya waxaa lagu yaqaanaa anaga aan ku baranay dilka horta waa lagu ogyahay waa caam dilka iyo gumaysiga waxaa ka daran etoobiya meel alla meeshay ay soo gasho waxaa lagu yaqaanaa saboolnimo iyo isheeg dadka inay dhaqaalo la-aan ay geliso dilka iyo boobka iyo dhac waxaa ka daran waa intaas gaar ahaan anaga oo kale hadda beeraley baana sida qansax dheere oo kale ansax dheere oo kale waxay degan beerihii beeraha weliba ma ahan beero oo ood iyo waxaas le ma ahayn waa beerihii la tabciy loogu talagalay un in lagu beero geleyda oo kale masagadii digirtii wixii la beeran lahaa kulli dadkii way cunaqabateeyeen qaar xabaday ku dileen qaarna beerihii unbay u diideen ma ahan keliya qansax dheere buuraha kaba oo kale waxay sameeyeen meelihii ay joogjoogeen waxay ka samaysteen meelo yaryaroo beer ah beer yaryariisay samaysteen beertaas yariistaa waxay ku abuuraan een sida gelida oo kale basasha oo kale waxbay abuuraan waxbay meesha ku beeraan naftoodayba u rabaanba inay inay inay ay uga faa'iidaystaan maadaama dal sabool ay ka yimaadeenoo ayaga ay ahaayeen kuwa aan waxba aan beerin karinoo isheeg oo oo dalkooda uu eber uu ahaa meeshaana ixtilaal iyo gumaysi iyo waxaas ay ka soo dooneen ama ummaddii muslimiinta oo soomaaliyeed ay la soo dooneen maadaama saas ay ahaayeen waxay noqotay etoobiya cadow soo jireen ah marka beerihii dadkii inta la wareeganaya iyaga tabcanayaan beerihii dadka ayagaa la wareegay way tabcanayaan qansax dheeroo kale soo hadal qaada beeraha ma dhex degan yihiin mase waa uun u diidanoo waxay yidhahan lama tabcan karaan kuwa ayagaa degan sidii ayagoo leeyihiin oo kale way soo ooteen saasay usoo wareejiyeen ayaga ma iskale kow haddana waxay diidayaan meelahaas xawligeeda iyo meel ayada u dhow dhow in la yimaadana way diidayaan oo beerihii ayaga u muuqdaan lama tabcan karo lama tabcan karo ilaa intee marka beerahaas la haystaa ilaa kilomitr ii sheeg ade toddoba kilomitr isku weer way noqon karaan ilaa toban kilomitr sideed kilomitr toddoba kilomitr waxaa inta markay degan yihiin ronday sameynayaan way baxayaan ilaa meelihii ayaga ay degnaayeen xeradooda wixii u dhow dhow ee shacabkii muslimiintii ahaa oo ay rabeen beerahooda inay tabcadaan meelahaas ay joogaan kulli way u diideen meeshaas oo dhan wayna ka eriyeen aad baad umahadsanta waa kusoo noqon doonaa insha allah suldan cabdirasaaq kusoo dhawow adiguna idaacadda islaamiga alfurqaan
idaacadda islaamiga alfurqaan jazaakum allahu khayran eed iyo eedaan dhow maxaa etoobiyaanka aad ka dhaxasheen maxaa dhibaatahood kala kulanteen muddada tobanka sano ka badan oo ay joogaan walaayadan islaamiga ah ee bay bismillahi raxmaan raxiim horta etoobiya mayba waahaha amxaara yaa ankasaan un horta marka koowaad ilaahay khalqijay haa an naxariis doron horta etoobiya xaasidiinwu dadna arxan dorong oo naxariis dorong iyu mayba arhaanahi walam amxaar wayka amxaaraha ma inin naxariis dorin jibal arhalanki naxariis doro laka aragu mayba larhay lanku lam amxaare agu kan bal arhay etoobiya waa dad wasakh e oo xaasidiin e faqri dil mayba laka aragayhi wal bini aadan bini aadanimada ku baxsan oo dhaqan xumo e mayleyka aragni etoobiya leyka aragni baydhabo kalaad war ka haysaa dinsooro kalaad war ka haysaa meesha la yidhaha qansax dheere maxaa waxyaabihii dhibaatooy geysteen ee aada xasuustay ugu darnaa etoobiyaanku dad culimo ayaanoo dhammaayeen dad masaakin e balaan a dileen mayl arhay dad waayelin e isku socdo yaxbad bilaashi aanka dhowaan yaa dileen dad culimo aho isku socdo yaa mayl arhay isu kamin iyo kijaraan baal isku socdo jid isku socdo ahaaye yaa aragaan yaa dileen dad gaaljar xoololey e oo isku socdo guuraw yaa xabadka fureen baabuur socdo yaa mayl arhaa isu yaa xabadka dhoon baasuuka ka dhoweenay yaa mayl arhaa isu yaa baabi'iyeen qofkii oo jinoolka oo maskiin aho isku socdo oo jinoolka aragti oo kale isku wareegow ma dhaafayaan dilaayaan dadka waalan macnaha haa dadka waalan dadka waalwaalan oo kale oo magaalooyinka isku socdaw xarodiga oo kale meeloo meelba xadad xadxadban lahayna isku socdaw xarodiga oo kale baaliya oo kale hadduu saha maru mayl arhaa isu dilaayan xabada isaga dhufanaya xabada ka dhawaayan haa mayl arhaa isu wal i dhaafayan male balaanga dileen ari dad culamo ahoo isku socdo yaa dileen xooliley oo socoto guurasu yaxbad yaanoo kufurin ana adeerraday lama ah yaa dileen maalinta iyo qansax dheere galaayan ma isla maalintaas lama doqool oo waayeliin eh oo geeljiryaal eh oo adeerraday ah oo reerbaadiye ah oo reerbaadiye ah yaa lamadaba mayl arhaa bannaan yoo ku socdaan yaa yoon mayl arhaa meel dura ay ka jiraan yaxbad ka furan marka labada nin meeshay ku geeriyood meeliyaa ka dhimadaan haa qolooyin maamul ahoo soomaaliya la socda etoobiyaanka ma u tagtana may tidhahdeen nimankan dhiig bay naga qabaan etoobiyaanka heyoo dhagala koreehe nimankaas etoobiyaanka nimankan oo murtadiinta eh soomaalida eh meelarow mayba waahaha waa dad oo garabjo ilahay toos unkubahiyu etoobiyaanka xataa iyo waardiga inqiino oo difaaca kor iyo inqiin xataa dantio miinsheega koraan yoo xataa ruuxdiyo oo nimanka murtadiinta xataa ma dafaacaw hooyo lahaweerro xataa mahangurmudaaw kan guddoomiyaga e hoo la dilaaw is aragaw xataa habadlika furoheba mahangurmudaayeen etoobiyaanka soomaali soomaali layn ata xataa kuwa ridada e iyo dadkan mujaahidiinta e meeshaal jeel hooba mujaahidiin xabad hagridu may kugudsideen murta ridada ayaa kridayeen macnaha waxay ka aargudanayn haddii xarakada shabaab mujaahidiin soo weerarto waxaad leedahay waxay ka aargudanayn kuwa iyaga la shaqeynaya haa dadkii yoo la shaqeeyay oo la roogi yaa mayl arhay soo askartahayan iyo yaa ku gudadayan yaa dilayan guddoomiyaha mayl arhay soo la weeraro oo meeliyo la roog ma difacayan askarta kale kusii daronto mayl arhay isu soomaali may arhan unu soomaali soomaali layn ata soomaali misharkasan hal xaba hobal hagridu wali aragayan oo shacab ah oo soomaali oo socdo xabadale ka foraan dilaan lay waaya marka dad xaasidin ah oo dadka dad oo dad xun ah waaya waa kusoo noqon doonaa insha allah eh, sheekh ibraahim shaacirulislaam eh, soo dhowow adiguna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير ولي عبد الله ee, waan kaaga mahadcelinayaa soo dhoweynta aad igu soo dhoweysay idaacadda islaamiga alfurqaan jazaaka allahu khayr waad maqlaysa salaadiintii kaa horreysay maxaa laga dhaxlay joogitaanka ciidanka etoobiya dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka baay oo deegaankaaga ah ama aada deganta intaanan gudagelin waxaa laga dhaxlay joogitaanka ee walaayaadka ay joogaan khaasatan walaayada bakool iyo baay ay joogaan waxaa laga dhaxlay intaanan gudagelin horta etoobiya waa dowlad gumaysi dowlad gumaysi doon ah dal annaga nagamid ah naga mid ah iyo dad annaga naga mid ah ayay horey u gumaysanaysay sida soomaali galbeed soomaalida lagu magacaabo ee gumaysi bay ku jirtaa dhibaato fara badan bay u geysteen waxyaabihii taariikhda markii la xuso laga soo bilaabo menelik iyo xayli salaasi mangiste iyo mele zanaawi iyo xayli maryan iyo eh, gaalkan oromiga ah ee hadda joogo abey axmed oo hadda uu rabo inuu gumaysiga iyo waxyaabihii ay ku dhadhabayeen madaxdii ka horreysay inuu hadda ka dhabeeyo oo hadda ku taamahayo xorriyadoodii inuu hirgeliso riyadoodii hore oo naga soo bilaabo maniq iyo xayli salaasi iyo xayli maryam mangiste ee iyo mali zanaawi wax ay ku riyoon jireen inuu hadda ka dhabayo asaga oon looga dambeynin uu hadda ku dhadhabayo oo ku riyoonayo in dhulka badda iyo beriga iyo dhaqaalaha uu soomaalida uu la wareego oo uu ku darsado soomaaliya maadaama uu hore u gumaysan jiray ee qiibtan waqoo ee galbeedka inta kalena uu ku darsado uu hadda ku ku taamayo marka taas waxay ku tusinaysaa soomaaliya horta waa eh, etoobiya waa dowlad gumaysi ee dhibaatada ay u geysteen soomaaliya galbeedna waan ognahay markaan kasoo tago midda iyada ah ee dhulkan hadda ay joogto inay gumaysi tahay waxaa ku tusinayo ee magaalooyinka ay joogto meel walba oo laga xukumayo magaalada sida ceelboorada oo kale iyo koontaroolada waaweyn ayadaa haysato qofku hadduu haysto maogtahay ceelboorkii wuxuu soo galayo magaalada iyo wixii ka baxayo hadduu asagu koontaroolahayo soo asagu ma haysto iyo koontaroolkii kale oo magaaladii laga- laga soo baxayo lugtii looga baxay hadduu asagu maamulayo gacanta ku hayo soo asaga haysta wadanka gumaysi ku jira soomaa marka inta hadda la sheegayo magaalooyinka oo dhan oo noocaas waaye midda kale sida hadda walaaluhu ay sheegeen etoobiya ma kala jecla midka shabaabka ah qoriga wata iyo midka ku hoos nool ee ayadu daayaqaadka u ah iyo midka kale shacab ahaan meesha ay joogto ugu nool uma kala duwana daanyaaqaad maxaad ka wadaa daqiiqada waxaa ku wada kuwa kaba qaadka u ah oo ayagu ku adeeganayso oo dhahayo dowlad baa nahay ee saaxiibadeena etoobiya walaalaheena dhahayo oo annaga wadanka dowlad u ah ayagun waana caawinaya kuwa dhahayo wa ma caawinaysa waa ku shaqaysanaysaa maxay u kala jeclaaweysa maxaa yeelay ayagaaba dhahaya waa saaxiibadeen waa walaalaheen waa rabnaa etoobiya waana jeceshaha iyaga dhahaya marka hadday iyagu sidaas leeyihiin etoobiyaanku maxay ku nacayaan oo nimanka saas u jecel iyo xarakada shabaab almujaahidiin oo la dagaalamaysa ay isku mid uga dhigayaan waxay uga dhigayaan eh, waxay rabaan nimankan horta ayagu ma ogtahay waa salansaalkii ama jaraanjaradii lagu fuulayo dalka qabsashadiisa lagu fuulayo Eh, marka maxay maadaama ay ogaatay nimankan oo ay hoosta gashatay oo ay milkisay oo gacantooda ku jiraan dandamaxumadooda ay ogaatay ayaa waxay rabtaa marka kuwaan ayagu waaba marka dandamaxumadooda ay ogaatay gacantay ugu jiraan ma ogtahay kuwaan kalena waa iska shacabo waxay rabto ayay ku samaynaysaa gurigay rabto ayay gelaysaa gabadhay rabto ayay gacanta qabsanaysa oo garacaynaysa ama kufsanayso Eh, odayay rabto ayay iska dilaysaa kamana hadli karaan sidaas sababta- sababteeda marka haddii un qof un ay yax wax yar ka dareemaan inuu kiirid ama xoogaa un aadhifid ku jirto ay dareemaan halkaasay ku dilayaan kuwana kama hadli karaan waxaa leeyahay ay waxaa lagu handadayaa wallaahi adiga eh, halkan baa dhig- baad dhigaysaa xilka ma ogtahay waa is azilaysa haddii kale waa kaa takhalusaynaa laleeyahay kan kale hadda waaba qoribu kus u hoosoo haysta waaba dilayaan shabaabka ma ogtahay waaba iska ilaalinayaanba oo Marka- maaragtay waa nimankii da- eh, jihaad ku jiro dagaal kula jiro waa kuwaas kula jiro marka taas waxaa tusinayso baydhaba dhexdeeda ayaa qarax lagula beegsaday mujaahidiintu ay ku beegsadeen yay la beegsadeen kuwa ethoobiyaanka ay la beegsadeen ayagoo magaalada ka adeeganayo ayay qarax la beegsadeen mujaahidiinta goormee mar adigu dhaxdaas hadda taariikhdii ma hayee isla markaas wax allaale wixii oo dhaqaaqayay ee habad la dhigeen
shacabka meesha jooga shacabka meesha joogay ganacsata ha ahaado ama nin ha iska socdo nin gaari dameer kacaynaya ha ahaado nooc walba uu yahay oo ishooda qabatay ay habad la dhigeen qole oo isku sheegayso odayaal inay yihiin oo deegaanka ay wax ka yihiin ayaa ku andacooday ama eh, ku mana sheegtay oo dhaheen maxaa shacabka u laasay Eh, argagixisa haddii wax kugu soo tuurtay say ugu jawaabeen anagu ma kala naqaana idinka kala saara anagu soomaali isku midub waay laba kun ayuu soo bixiyey kun i kun adigu ma kala saari karta may sidaasay ii kala yihiin adiga kala saara aw diinle oo kalaa la ogyahay dad meel joogo oo qur-aan akhrisanaya nin xanuunsan oo qur-aan ku akhrinayo ayay intay duuleen ayay meesha tageen bay dad ku laayeen oo abriye ah oo aan birigmegeeda waxba geysan duleedka banaad eh, berdaala ayaga oo soo socdo dhinacan baydhabo u soo socdo oo qoraxda ku gaabatay ayay meel dhufiisya ka qa- ka qoteen habeenkii waxaa soo galay nin baadi raadsanayo oo geeljir ah intay aangeri luqunta qoorta ka geliyeen ay ku ciijiyeen bay ku dileen xarigii ku marjeen xarig ha ku marjiyeen ku ciijiyeen saasay ku dileen markii ay meeshii ka dhaqaaqeen oo isaga tageen kadiba meeshii laga soo qaaday niidkiisa laga soo qaaday meel u dhow eh, jurow la yidhaahdo oo furow markii laga baxo dhinaca dinsoor loo socdo eh, jurow meel yidhaahdo meel u dhow ayaa qarax kula beegsadeen mujaahidiinta nin beeraley ah oo yeemba haysta oo beer abuurayo oo ay u jeedaan yay intay soo qabteen eh, maxaa nin beeraley ah oo beer abuurayo oo abuur iyo yeemba haysto ayay soo qabteen meel god bay u qodeen intay isku xireen oo isaga oo dhan isku lalaabeen ayay meeshii madax u geliyeen saddex beri waxaa loo malaynaya marka dadkii waxay u maleeyeen inay horey u wateen oo ay qaateen oo oo dinsoor la la aadeen markii kuwa murtadiina la socday baa la weydiiyey ninkaasaan la-nahay war nimankii inay qaadeen ninkaas in kale beerweydiya waxay dhaheen maya nimankaas waxba ma keeni meesha markaasa meeshii la aaday duurkii loo foofay isagoo oo meel madax inta god a loo geliyey oo ku kududan oo laba beri kadib a laga soo saaray oo ciid ku jiro oo meyd ah oo meyd ah oo isku xirxiran isagoo dhan oo meyd ah ah laga soo saaray Eh, mar kale tufka markii ay meesha saas ugu dhaqaaqeen tufka meel yaraa tuulo intaan intaysan gaarin ayaa qarax lagula beegsaday haddana markii ay magaalada gaareen oo tufka ay gaareen wax allaala wixii ay meesha ku gaareen bur bay la dhaceen nin aniga qaraabo nahay oo cilmi adeer nahay baa xabaal uga jiray isla markaas dhaawacii meeshuu ka qaaday ayuu u dhintay hawaal u galay macnaha m- ul bay ku dileen mise bud burbay la dhan iyo buurtkay kula tunteen iyo qoribaadkiisa laakiin xabad kuma dhufan marka jugtii u dhin jugtii u dhintay haa dhiigbu ma taqay kadibna sidaasuu ku dhintay ma loogama dambeyninba saasuu ku baxay marka etoobiya waxaa laga dhaxalay oo joogitaanka walaayadan walaayata kale oo adigu aada og tahay oo la socoto ee wax lasoo koobi kara ma aha meelta hadda uu sheegay walaalka oo qasax dheer hadduu beer buu sheegay isaga ma ogtahay ceel bay ka qoteen ceel riig intay la yimaadeen bay riig ka qoteen ma awowgooda iska leh maqansax dheer etoobiya ceel iyadoo ay leedahay u qodan yahay beeraha ay fa ku fadhido horta waa siddeetan beerood oo salaax ah in kaloo lamid ahna badran laguma beeri karo loomana dhowaan karo iyadoo sidaas tahay ce- ceelka waxay ka dhaasan jireen oo magaalada ku yaalla oo baaburjaadka ayay ka dhaasan jireen markii qaraxyo badan lagula beegsaday oo mujaahidiintu dhowr badan joor lagu weeraray ayaa waxay sameeyeen riig bay u yeerteen oo loo keenay xarir dhexdeeda riig ka qoteen qabiil soomaaliyeed marka meel uu asigu een, degan yahay qabiil kale uu ceel ka qoto ama beer ka fash inta ku duulaana eber laysaga dhigi jir maxaa keenay in etoobiya qansax dheer ay ceel uga qodan yahay qabiilka meesha degan uusan ka dhidhin wallaahi meel dabqashada iga taabatay hawshaas waa hawl aad dabqasho u leh waa sidaa u sheegtay oo qabiilka qabaa'ilada weliba dhulkan khaasatan dadka dhulkan ba- baay degan dhulka iyo beeraha iyo ceelasha aad isku qabqabsadaan wax badan dhibaato badan uga dhex dhacday waa macal asaf marka iyada oo laga shellay qabo haddana middaas waa mid ilaahay qadaray ee dadkii beerahaas iska lahaa qahootiyay aadeen qaarna meelo kale eh, oo ama harqaan ah oo beerba aan ku jirin looga talgay ama gowraar ah ayay wax ka doonteen Eh, marka arrintaas waa arrin aniga keligay su-aashaas ii taalla maaha arrin si guud in loo falanqeeyo kale oo wa- si kale u baahan waa arrintaas laakiin arrin dabqashadeeda leh oo macal asaf laakiin waa ka shalaynaya Eh, laakiin kolley waxaa u sabab ah waa ragga hadda socdo oo mujaahidiinta oo la dirirahayna waa dadka deegaanka laakiin qaar oo mm, nimankan daayaqaadka ah ay u tusahayaan inay dadkan eh, dowladnimo u wadaan oo ku caawinayaan oo wadanku horumar iyo barwaaqo gaarsanayaan oo maxay ahayd, eh, gumaysiga ka dambeeyo ayaa niman um, sidaas ayaguna ku dayaday ayay ayaa dadkaas u suurtageliyay ma ogiye dadka oo dhanna raali kama wada ah waa waxaa dagaalamahayo leylan wanahaaran la taagan oo ceerkii ay ka dhaansanayeen intay ay naf u diiday oo keenay inay meeshaas ay ceel ka qotaan waxaa ku kasbay waa raggii dhulka u dhashay iyo oo dadkii deegaanka lahaa waaye kuwaas een haddii waxaa laga yaabaa inay yihiin eh, shakhsiyaad mujaahidiinta ka tirsan rag mujaahidiintu een qabiil gooniya ma laha dhulkaagii inta beertaadii la- etoobiyaan dego ceelna ka qoto adna aada qaxooti aado arrintaasu sow ee dhinaca soomaalida gunnimo kuma ahan etoobiyana soo faa'iido ma aha waa gunnimo wax badan waa sheegnay dadku in badanna waa ku buraarujinay waan u iftiininay laakiin eh, kolley weli weli arrinta ayada ah ee saan ugu qabsatay ee saa ku dhici karta ee kolley ciddi aniga iyo ilaa fikirka ah waan isweydiinay laakiin dad badan oo aan isweydiin way jiraan marka arrinta ayada ah waa arrin ee u baahan eh, in wax badan dadka la wacyigeliyo oo loo sheego la buraarijiyo nimankaa inay gumaysi yihiin hataa weli waxaa jirta dadkii meesha ka qaxay oo dhulkaas ka qaxay ama dhulka lamidka ah sida berdaale iyo awdiili iyo baydhabo iyo dadkii ka qaxay oo aaday xerooyinka ethoobiya hadda dhexdeeda ku yaala ayagaaba nooga waayay aragsanba hadda waxay ku qabsaday meeshaas ee guryaha dhexdooda ayaa waxaa loo soo dhigayaa ee, maxay ahayd condom waxa la yidhaahdo ee, waxaa ku shaqaynaya hay-ado laleeyahay xuquuqul insaanka ninkii inaagta la isku dirayaa ninkii la rabana waa la dilaya kii la rabo waa la la xerayaa kii la rabo waa la gadanayaa gumaysiga ayagaaba hadda waaye arag nooga ahaba isagoo macnaha etoobiya qaxootihaan uga aadeen dadku etoobiya qaxootiaan u aaday suldaan cabdiwaaxid ayaan siinayaa ee kusoo dhowow adiguna idaacadda islaamiga ah alfurqaan etoobiyaanku dadka deegaanka marka laga soo tago kuwa ay dilaan ma jiraan dad ay xirxirteen oo xabsiyada ay geysteen oo ama ugu jira ama ay dalkooda u qaadeen itoobiya arxama leh naxariisnama leh way ku ogna odugtamanayn dhahoytu laakiinse ma ogiina soomaali iyo iska saayan laakiin soomaalidiyo ka saayan haddaan roon saanan aragaw itoobiya naxariisma le se haddaada dheegasi ceela kugu odan qasdheer ceelkaas bulshadu meel wuxuu ku reebay wuxuu ku dhaadhiya niman aada qaata ah oo murtadiin aan sheegana in ceelka ninka beerole linku tabaho itoobiya walyar ruugasu barnaamijkaas rakigoodi ceelka xaaladiis hoosaa marka umarsan goormee la qodo ceelkaas ceelkaas waxaa la qoday labada kun iyo labaatankii ama labada kun iyo labaatankii wa ceelkina iyagaa u qoday mashaariicda waxaa bixiyey kuwa isku sheegaya wasiirka bi- macdanta iyo biyaha mid ay leeyihiina bixiyay ceelkaas su-aasheeda haddaa usoo noqoto dadka ay xerxirtaan ma laga daba tegi karaa ma la soo degi karaa mise waaba nimaanaan loo dhawaa karin maya maya etoobiya ninkii ay qabsato iyadaa soo daynaysa haddii kale way dilaysaa kama daba tegi karaan waxna ma dhihi karaan kuwa askartooda oo murtadiinta la shaqeeya naftarkooda xag uma tegi karaan eeyaa ka karaama badan eeyaa dadka odayaasha oo deegaanka ma karaameeya mise wax u dhawaa karaa male oday iska dhaafa midka iska sheegaya dowladda wakiilkii meesha ugu ah ma uu tegi karo oday kale iska dhaafa warkiisa kii meesha tagana waxay u qabaanba jaajuus iyagu ja- jaajus ka ah waaba xirayaan midkii mas-uulka isku sheegaya oo meesha hadda joogo maamulo ka ah way xirayaan hadduu u tago marka arxanba ma laha iyaga aqoonna ma laha garashana ma laha eh, ma laha wax xishood la dhahaya etoobiya ma laha iyo isgarasho iyo is wada shaqayn waxba ma taqaan etoobiya waa cawaamiin oo khaa'imiin ah soomaali nacaab iyo is- muslim nacaab ku jirta waa iyaga Een, waxbaa laga faa'iiday noo wadaanay lahaayeen maamuladan ee wax fa nimankan ka barbar dagaalamaya etoobiyaanka ee oo kasoo barbar dagaalamay Ka- ka gadaalna ee qaarkoodba maamullo een, meeshii ka dhisay maamuladaasoo etoobiyaanka qudhooda ay wax ka dhiseen waxay lahaayeen een, horumaray noo wadaa culaysay naga dul qaadaysaa maxaa laga faa'iida waaye waa kuwa lahaa shan iyo toban sano ka hor iyo toban sano ka hor waa kuwa lahaa nimankan oo iyaga lahaa etoobiyaanku faa'iiday noo wadaane waa kuwa soomaalida la shaqeyan ka hadlaya maxaa laga faa'iida wax faa'iida ay sheegayaan malaha kuwaas faa'iida ma- maxay noqotay faa'iidada dhaan dabagaallo ma taqaana dhaan dabagaallo waa faa'iida laga do- laga doonaya etoobiya dhaan nin da- dhaan dabagaallo u dhaamiyey ma biyu keena ninkii etoobiya faa'iido ka raadiyey waa sidaas waxna ma keenaayo iyagaa babaahi socotaa oo injirey ah oo dhibaato ku jiro ma sheer ma qaataan ku filan iyagaaba hadda soomaalidan waxooda ay hadda boobkan i dhacan ay ku nool yihiin waad ogtahay inay fiidiyowga iyo waxaan i- taleefanada soomaaliya ay ku barteen hadda ma yaqaanaan taleefanada soomaaliya ay ku barteen nin taleefanba aan aqoon iyo kaar sii la isugu shibaayo haddaan aan aqoon maxaad ka raadinaysaa walaal hay suldaan daadey waad maqlaysaa een, gebagabadii ayaanu ku dhownahay maxaad een, kula talina dadka soomaaliyeed ku dhegeysanaya kol haddaan aragno etoobiyaanka cadowtooyadooda dilkooda dhaawac ay geysanayaan beeraha ay isaga fadhiyaan maxay tahay waxa ummadda soomaaliyeed loo dirayo fariin ah
jasaaka allahu khayran ee dadka soomaaliyeed horta marka koowaad etoobiya ma yaqaanaan inay ogaadaana la rabaa waxyaabaha la rabo in laga ogaado waxaa ka mid ah etoobiya waa yuhuudda geeska africa yuhuudda falastiin say yeelaysa ma arago yuhuudda falastiin say yeelayso dhinacan soomaaliya saasay ka tahay soomaaliduna hal shay waa inay ogaadaan soomaalidu hal shay waa inay ogaadaan soomaaliga muslimka ah mujaahidka ah ama soomaaliga aan mujaahidka ahayn xataa gaalka ah mujrimka ah munaafiqa ah weliba ayada taabac u ah ma kala taqaano etoobiya intaas keliya way ogaan la-yihiin surta soomaalidu maxaad ku caddayna waxyaabaha aan ku caddaynayo dilka hadda lagaaga sheekaynayo soo maqlin warka hadda intuu socday dadka la dilayo waxaa ka mid ah mar alla markii weerar uu dhaco haddayna waa lagu sheegay walaalkan waa kuu sheegay mujaahidiintu markay soo taabtaan intay cararaan ama qoryahooda ay qaataan waxay sii dilayaan kuwa ayagu u dhow dhow oo murtadiintay sii weerarayaan xitaa guddoomiyaha oo deegaanka ay ku magacaabaan oo soomaaliyeed meesha uu joogay oo weliba ayaga taabac u ahaa kaas laftarkiisay dilayaan shaacirul islaam ee noo soo gebagabay maxaad leedahay ummadda soomaaliyeed fariinta u dirayso waxaan leeyahay eh, k- anoo kelimad raacsanayo kelimadii aada weydiisay walaalka oo faa'iidadii ay sheegayeen maxay noqotay faa'iidadii waxay noqotay ha macnaha een, nimanka etoobiyaanka la shaqeynaya waxay lahaayeen faa'iida Faa'iido Etoobiya- noo wadaan.
etoobiyaanka faa'iida noo wadaan faa'iidadii waxay noqotay in eh, ay baddi ciidan loo soo tababarto oo maraakiib lasoo iibsado oo baddi la- lala wareego oo la qabsado markii ay ka hadlaan la yidhaahdo eyga iyo doonfaarka iyo maxay oo wax aan loo celinayn in loo celiyo horta faa'iidadii taasay noqotay oo ayagu aan maanta wax ay yihiin yihiin agtooda ku yihiin aan la arkaynin oo etoobiya ay leedahay baddiyaan la wareegayna badiyaan la wareegayna cidna iga nagama horjoogsan karto oo ay cadaysanayso banaanka la taagan tahay intaas marka waa soomaalida marka waxaan leenahay oo u sheegaynaa ethoobiya eh, wax idin maqan ma jirto dowlad idinma maqana xasan gurgurtub idinma maqana eh, xamse cabdibari idinma maqana ayagaaba la haysta ayagoo hadda badooda lala wareegay oo warkooda le ayaa haddana loo fadhiyaa safiirka wuxuu fadhiya villa soomaaliya u fadhiya marka maxaad leedahay dadka soomaaliyeed halka waxaan leeyahay mujaahidiinta hala garab istaago etoobiya hala iska dhiciyo gacan biran ha lagu qabtaan leh aad baad umadsantay kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a salaadiinta soomaaliyeed u warramaya idaacadda islaamiga alfurqaan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي